halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegaystayaasheena sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadku inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyeena barnaamij halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegaystayaasheena sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadku inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyeena barnaamijkeena maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegeyso wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oaan idinkugu bishaaraynayna inaad maqli doontaan heesooyin dhegiinuu raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegays waacan halkaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora cumaankannaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadeenaan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan
barnaamijka caafimaadka waa mid xiise qiimo weyn oo aala ku saabsan nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaana inoo soo jeedinayaa doctor cabdi muuse oo ka hadli doonaa talaalka cudurka dabaysha intaynan u gudagelin barnaamijkaasi aynu u leexano xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
haddaba cudurkanati waa cudur ay mataqaanaa inta badan dadka badan ay og yihiin oo ay yaqaaniin oo ay maqleen mataqaanaa cudurka la yidhaahda bolio waa dabeesha soomaalidu waa taqaanaa aad aad ayay u taqaanaa cudurka dabeesha dad badan ayaa lagu arkay oo waxaa curyaamo qaybo ka mid ah mataqaanaa jirkooda siiba lugaha ayaa aad aad dhibaato u gaartaan iyo miskiinta mar qaarkood gacmaha marka waxa waye bukaankani wuxuu aad ugu badan yahay caruurta ay ugu baadayaan labada sanada jirta bukaankanit waxaa keenay viruska ayaa keenay wuxuuna ku bilaabmaa sida durooga kalo xumad ah hunqaaco iyo muruqa xanuun marmar ee intuusan macnaha dhammaanin ayuu qofka bini-aadamku dareemaa jirkiisii oo aad aad u taal daran ama curyaannimada wax la yidhaahdo inta badanna waxaa lagu arkaa lugaha muddo dabadeeda ayaa lugtii curyaamaysa oo waxay noqotaa oo ay ku ee, kuri weyday sidii tan kale oo kale marka haddii lugtii ee, bidaxda ahayd ama midigta ahayd ay u kuri weysay sidoo kale waxaa arkaysaa in cudurkii mataqaanaa ilmaha hayaan marka ee, daaweynta marka cudurkanayti marka uu bukaanku ku bilaabmo wax daawo ahi ee curyaanimada waxba kama tari karta noolodile waxba kama tari karta ha qaboojin xanuunka ee mataqaanaa ee, inta uu qofku uu hayo waxaa loo baahan yahay in aad takhtarka u geysid oo arrinkii takhtarka aad aa u- aa kala xaajootid maxaa yeeley virus kanity waxaa la yidhaahdi waa virus mm, aad iyo aad mataqaana khatar u ah inta badanna dhibaato ku ahaa mataqaana caruurta badan marka waxaa loo baahan yahay virus kanity in lagaga hortaga caruurta markay dhashaan marka ay qaadanayaan tallaalada ee la siinayo boolyadoo kale waa tallaal waxaa weeye afka ayaa ilmihii laga siinayaa waa goojo way fududahay marka haddii cunuga isagoo caafimaadkiisa qabo uu muddadaasiti gaaro uu waxaa dhici karta viruska inuu haleelo uu u dhibaatay marka kahortegiisii ayaa loo baahan yahay oo waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa inta ee, waqtiga loo baahan yahay talaalka in la siiyo in aad kala socotid Ee, ilmaha shanta sano ilaa labada sano waa laga talaalaa cudurkaniti oo talaalkiisu waa raqiis oo talaalkiisu waa lacag la-aan waxaa loo baahan yahay in aa mataqaanaa mar walbo dhinac walbo aad mataqaanaa cunugii aaga ilaalisid curyaannimo curyaannimada cunuga ilmaha hadday ku timaado waa dhibaato kale dhibaatadaasiiti ayaa loo baahan yahay in qofka bini-aadamku ilmihiisii kala hortago Ee, ilmaha u curyaamo bukaankaniti waa in cunaa cunto nafaqa leh oo s- laga sameeyey mataqaanaa brotiin qudaarta ee, waxaasiti si mataqaanaa muruqyadiisi loo soo celiyo oo mataqaanaa loo daawo sanadka ugu horeeya waxaa laga yaabaa in xoogaa ee, badidiisi soo noqoto Ee, sida kale gaargaar ilmaha inuu mataqaanaa u bartid ee, socodka dhaqdhaqaaqa meelaha mataqaanaa ee, lagu sameeyo fisioterabiyada inaad geysid si loo helo mataqaanaa ee, nolol dhaqdhaqaaqa sida loo helo Ee, ka hortegida cudurkaniti ee, waxaa loo baahaya meel gooni oo ka fog caruurta ka jiifi bukaanka maxaa yeeley fayraska ayaa mataqaanaa hooyadu waa inay gacmaheedu maydhaa marka ay taabtaan ka hortegidda ugu wanaagsan waa talaal talaalkaas ayaa aad iyo aad mataqaanaa faa'iido u leh hubi in caruurta laga talaalo ee, dhibcaha ee, curyaannimada caruurta marka ay yihiin labo ilaa saddex ilaa afar dhibcood marka ee, ayaa la siinaya oo ah gooja ayaa la siinaya sidaa daraaddeed fayraskaniti haddii uu sii buto wuxuu sii dhaawici karayaa mataqaanaa ee, meelo ka mid ah ee, jirka ayuu kasii dhaawaci karaa sidaas darteed waxaa loo sameeyey qalab ayaa loo sameeyey ilmaha kuwaasiti oo aad iyo aad u haga oo toosiya oo ay ku lugeyn karaan intay curyaannimadu ku jiraan marka waxaa loo baahaya cudurkaniti in caruurta lagala socdo oo lagala dagaalamo oo la geeyo meesha takhtarka ah
sideenu horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa khatar weyn waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddii aad qabtaan su-aalo ku saabsan barnaamijka caafimaadka amaad haysaan talo iyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qorayna la socodsiiya ciwaankeena waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan
jacaylkaagii hurdadan ka salalaayo sariirtiiba jacaylka agin hortiiba holi waayo waan ku siloonaay sacdiyay jacaylkaagin hortiiba holi waayo waan ku siloonaay sodir sodir taleefoonka sodir sodir waraaqaha nabku jecel sadkeed weeye sodir sodir taleefoonka sodir sodir waraaqaha nabku jecel sadkeed weeye
waxaan filayaa inaad aada oga hesheen heestaasi haddana kusoo dhawaada cashirkii inooga imaaniyay kitaabka nolosha mowduuciisu wuxuu ku saabsan yahay shaqadii xerta ciise intaaynan u gudagelin barnaamijkaasi waxaad kusoo dhawaataan qasiidadan soo socota
walaalyaal waxaan idinku salaamay amaada sicidkeena ciise masiix maanta waxaan arkaynaa shuqulladii laba iyo tobankii nin ee xerta ciise ahayd bal aan akhrino ereyadani cutubka tobanaad aayadaha shan ilaa shan iyo toban laba iyo tobanka ciise ayaa diray oo amray isagoo leh jid ka mid ah jidadka dadka aan yuhuudda ahayn hamarina magaalo ka mid ah magaalooyinka reer samariya ha gelina laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga israa'iil ah oo intaad socotaan wacdiya oo waxaad ku tidhaahdaan boqortooyadii jannada way dhowdahay kuwa bukana bogsiya kuwii diidana dhimanayana ka saaraa kuwa baraska lehna nadiifiya jiniyadana saara hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hediyad ahaanna ku siiya dahab ama lacag ama naxaas kiishadiinna ha ku qaadanina qadiinka jidka ha ku qaadanina ama laba qamiis ama kabo ama ul waayo shaqaalahu cuntadiisa ayuu istaaxilaa walaalayaal waxaanu arkaynaa ciise markuu xirtan uu diray inuu siiyey tilmaan meeshay ku socdaan meeshay geli doonaan iyo meeshay geli doonin oo wuxuu ku leeyahay u amray uu ku yidhi jid ka mid ah jidadka dadka aan yuhuudda ahayn hamarina magaalo ka mid ah magaalooyinka reer samariya ha gelina laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga israa'iil ah walaalayaal inta waxaanu arkaynaa in aan arkayno wax ku saabsan toosinta ama tilmaanta dhabta ah tilmaantan dhabta uu ciise siinayay waxay ahayd dad uu ugu tala galay aa jiraan inuu ereyga ilaah la gaarsiiyo waayo wuu ogaa meesha ereyadiisa looga baahan yahay yuda iyo meelaha kale ee samariya wuxuu ogaa dadkani inay ahayn dad ereyga ilaah u baahnaa waayo sidaan horey u soo aragnay waxay noqdeen dad ayaga naftooda aan maarata ishoosaysinin oo iska dhigay inay rasuulad yihiin ama ay yihiin quduus laakiin markii uu dirayay meeshu israa'iil waxaanu aragnay sidaan horey usoo aragnay nimankii yaabanaa markii ninka la boogsiyey oo yidhaahdeen weligeed saan oo kale kuma dhicin kama dhex dhicin israa'iil waxayna tusaysaa nimankaani niyaddooda inay u furnayd wax kasta oo yimaado maantana nimankaana xerta ciise meeshuu u diray oon arkaynaa inuu ku toosiyey dadka u baahan oona ayaga xerta wax kastoo sheegaan dhegaysan doono oo haddana wuxuu leeyahay kuwa buka bogsiya oo wax kastoo amar kastuu siiyey ee kuwii dhintayna sarakiciya kuwa baraska lehna nadiifiya sidaan hore usoo aragnay qof baras leh inuu ahayn nadiif uu yahay wasaq oo dadkao dhan ay ka cararayaan laakiin wuxuu yidhi nadiifiya jinniyadana saara hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad ahaan ku siiya macnaha waxaa waaye naxariis uu ilaah noo leeyahay darteed ayaan u helnay nebigan weligiis jira ee ciise masiix oo nimcadu nuu noqday oo weligiis inuu maaragtay aan meeshuu ku nool yahay oo aabbihiis kula nool yahay aan kula noolaano waana waxayna annagana inaan noqonnaa oon dadka kale aan kula shirnaa aan u sheegna runta inuu ilaah uu noo yimid laakiin hataa haddii markaa mucjisada aan suubinayno ama haddii aan dukanno oo dukashadaas ay dhab noqoto aananu arkin inaan aan ku beecsharaysanno laakiin ha noqoto wax ilaah lagu ammaano maxaa yeelay wax kastoon samayno ilaah uu naga dhigay inaan samayno waa in asaga lagu ammaanaa laakiin aan iskoraysanin laakiin waa inaan naftooda ishoosaysanaa weliba dadka ilaah caddeeca waa inay noqdaan dad ishoosaysan leh oo barakada ilaah uu barakadeeyey ay dadka kale ula qaybsadaan iyadoo lacag la-aan ah waayo intaan anaga jeclaanin ilaah wuuna jeclaaday uu inigiisa madiga noo soo dejiyey maxaanu annaga dee ugu becsharaysan karnaa waa inaan dadkala xiriirna runta iyo nabadda iyo badbaadada ciise masiix oon runta ugu sheegnaa si ay ayagan u badbaadaan aamiin
dhegeystayaashana sharafta low maanta waxaa intaa noogu eeg barnaamijyada aan hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada lagu talagalay dadka oo dhan haddii aad haystaan wax tale ama tusaale ah ee ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora inala socodsiiya cinwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dibirday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misisniyo mongo intaaynu mar kale hawda dib ugu kulmayno sidaa ay nabadgelyo